Maamulka iyo bulshada deegaanka Celleleere ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay codsadeen in lagala qayb qaato dhismaha saldhigga booliska deegaanka, kaasi oo hadda meel wanaagsan maraya. Baaqa bulshada iyo maamulka ayaa waxa ay ka tarjumaysaa dadaalka iyo rabitaanka bulshada ee ku aaddan horumarinta amniga iyo xaaladaha deegaanka, taasi oo muhiim tahay in la helo taageero badan oo ku aaddan sidii loo dhammaystiri lahaa saldhigga deegaanka. Qaar ka mid ah culimada, odayaasha dhaqanka, dhalinyarada, haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka Celleleere ayaa dadka deegaanka iyo kuwa alla wax siiyay ka codsaday in ay ka qayb qaataan ka shaqaynta howlaha danta guud iyo dhismaha xarumaha dowladda.
dadka wax haysta dadka ganacsadayaalka dadka wax qabanaya dadka mataqaanaayey inay wax ku gargaaraan raba waxaan leenahay steeshinkii hadda waa u jeedaan meesha aan marsiinayno steeshinkuna dadku xoogaa waxay u haystaan inay tahay meel dhibaato inay tahay meel dhibaato maahan dadkaa lagu adabeeyaa dadkaa lagu dhaqan celiyaa dadka xunxunoo dhammaa lagu xiraa dadkaasaa lagu toosiyaa oo lagu hagaajiyaa haddee diinta islaamkana waxay amreen dadka in loo sameeyo meel lagu hagaajiyo loona mataqaanaayey laguna dhaqan celiyo diinta islaamkaadna na faraysa meeshaan aan taagannahay waxaa weeye meeshii ishteeshinka laga dhisayey magaaladu ishteeshin ma leh iyay lahaane dadaal badan ayaa maamulku soo sameeyey halkaasaanan wax marsiinaynaa tabartanaduna waa gaaban tahay wakhtiguna way iska liitaa shicib dibaddaana ma lahaanoo dhulkaa abaarahay maanta oo waxaad ogsoon tihiin weeye waxaa weeye waxaan rabnaa walaalayaal in nala taakuleeyo oo intaas noo hartay nalala dhammeeyo ka hari maynaa in nalala dhammeeyo sidaas ayaan walaalaha ayaan ka codsanaynaa waan walaalaha ka codsanaynaa isbitaal isteeshinka waa noo dhisanya intaanaa noo dhisan inay noo dhammaystiraan oo inta naga maqan ay noogu dhammaystiraan horta maanta xaggan waxaan iskugu nimaanay waa saldhiggii booliiska ee deegaanka maadaama hore oo isxilqaan loogu soo bilaabay haatana isxilqaan ugu soo gabagaboobi rabo waxaan bulshada kusii dhiirina u sii sheegaa inaan isxilqaankii shala aan soo bilownay aan sii dhammayno inta halkaa maanta joogtana waxaan u joognaa inaan isxilqaankinagii shala aan soo bilowno aan dhammaystirno iskaashigii bulshada iskaashatay in deegaanka hore loo qaado